waayahay aad baa mahadsan tahay kaahiye waxaan weydiinay tartamayaasha labada degmo caawa tartamaya dhahar oo gobolka sanaaga iyo akhshid oo gobolka banaadir min afar su-aalood siddeed su-aal ayaa sidaa ku baxday afar iyo toban su-aala la rabaa in la weydiiyo labada degmo wadajir min toddoba ayay noqonaysaa marka waxaa noo dhiman saddex waxaan geli doonaa qeybaha dhextaalka hadduu allah awood leelaale ka noqdo oo labada degmo ay isku baranayaan tartanku aqoon maadaamuya waxaan ku wareejinayaa oo igala wareegayaa daadiinta qeybaha dhextaalka ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga haddana kusmaha guddoomiyaha askaha oo mustaf maxamed axmed war caddeeye tartanku waa tartancmeedka bisha ramadaan waxaa taabagelinayaa maamulka gobolka banaadir su-aalahana qaar ka mida waxaa gacan ka geysatay jaamacadda soomaaliya
waayahay cabdifataax daar jayte waa mahadsan tahay adiga iyo xubnaha guddiga iyo dhammaan farsamayaqaanada kala duwan ee radio muqdisho iyo s n t v ee fududeynaya barnaamijkan labada degmo runtii waan u mahad celinaynaa runtii oo iyaguna si akhlaaq ay ku dheehan tahay barnaamijka ula socda su-aalaha maaragtay si taxadar le u dhagaysanaya sida aad sheegtayna inta aan isbarashada gelin waxaan rabaa inaan aada ugu mahad celino jaamacadda soomaaliya oo ka mida jaamacadaha ku yaalla magaalada muqdisho oo qaybo ka mida su-aalaha gacan weyn naga siisay sidoo kale macalimiin gaar ah oo iyaguna si gaara isu xilqaamay oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku sugan ayaa iyaguna su-aalaha naga gacan siiyey waa dad aqoon-yahano ah oo soomaaliyeed oo dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga oo si maaragtay iskaa waxu qabsaa ay nagula shaqaynayaan si dadka soomaaliyeed iyo guud ahaan degmooyinka tartamaya ay uga faa'iidaystaan cilmiga guud ahaan ay hayaan degmooyinka khadka way ku jiraan sidaan filayo degmada yaakshiid waad imaqlaysaa halo yaakshiid halo radio muqdisho waa mahadsan tahay yaakshiid adaan kugu hormarayaa marka hore maadaama gobolka banaadir aanu hadda joogno xaruntii gobolka banaadir aan idinkala hadlayo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo yaakshiid waa degmo nooceeya aniga daawadayaasha dhagaystayaasha kulli waxaan rabnaa inaad si kooban noogu sharaxdo taariikhda degmadaas
bismillahi raxmaan iraxiim marka hore radio muqdisho oo mahadsan tihiin iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo si gaar waxaan umaadnaq inaad degmada kale nala tarsamaysa walaalaheyn ah haddii aan ku bilaawno taariikh taariikhda degmada yaaqsiid degmada yaaqsiid waa degmo ka tirsan gobolka banaadir waxay ku taalaa waqooyi bari ee magaalada muqdisho tirakoob ahaan dadka degan ma qiyaasna laakiin waxaa waaye haddana ma yaraa markii aan isku dayno inaan xadidno juqraafi ahaan meesha ay dhacdo bari degmada yaaqsid waxaa uga teegsan ama ka xiga degmada kaaraan waqooyi galbeed waxaa ka xiga dayniile koonfur waxaa ka xigta degmada shibis iyo boonbise waqooyi bari waxaa ka xiga hilwaa galbeed waxaa ka xigta warta nabadda degmada yaaqsiid yani waxaa ku yaal oo caanay ku tahay waxyaabaha caan ku tahay waxaa kamid a yani suuqa labaad ee soomaaliya ayaa ku yaal oo suuq bacaad ah wadooyinka mara markii aan wax ka taabto waxaa ugu caansan wadooyinka mara saddex wado wadada wadnaha iyo soddonka iyo warshadaha
waaya waayahay waa mahadsan tahay intaas noogu jooji waxaan rabaa laakiin inaan kuweydiiyo dhahar ama dhahar maxaad ka taqaanaa degmada dhahar ee gobolka sanaag yaakshiid ahaan adoo ka mid a xubnaha yaakshiid u tartamaya maxaad ka taqaanaa degmadaas
runtii waa su-aal fiican su-aashaas waxaan u daynaynaa walaalahayn degmada dhahar eegaana bari doona insha allah iga u daynaba waayahay waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo dhahar haddii khadka ku jirto halo dhahar halo halo
haye marka hore waa mahadsantihiin qaybta hore ee barnaamijka sidaad uga qayb qaadateen waxaan rabaa inaan idin weydiiyo dhahar waa degmo nooceeya maxaa la yidhaahdaa dhegaystayaasha iyo daawadayaasha bal guud ahaanteen noo sharax
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum bihadyihi ilaa yowmi iddiin amaa bacdu awalan marka koowaad waxaan salaan gaar ah u jeedinayaa bahda soo qaban qaadisay tartan oqomeedka bisha barakaysan haddaan u guda galo taariikh soo jireenka degmada dhahar runtii degmada dhahar waxay dhacdaa koonfur bari ee gobolka sanaag degmadu waxaa la asaasay xilligii dowladda xilligii eh, dalka soomaaliya uu qaatay xornimada eh, taariikhdu markay ahayd kun sagaal boqol iyo lixdankii degmadu waxay eh, degnimo eh, degniminimo qaadatay eh, taariikhdu markay ahayd kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii xilligii ay dalka xukumaysay dowladdii kacaanka ahayd eh, madaxweyne maxamed siyaad barre Een, dow- een, degmadu waxay caan ku tahay dhaqashada afartan iyo si ee xoolaha dhaqanka ee- ee laga dhaqdo dalka soomaaliya Een, degmadu waxay leedahay shan secondary Een, sidoo kale waxay leedahay hal jaamacadeed jaamacadaas oo la dhaho jaamacadda bariga africa ama east africa university faraceeda Een, sidoo kale waxay leedahay jaamacadda dhul dalxiisa oo caan ah waxay leedahay een, deris weyn oo run ahaantii caan ka ah jeyga soomaaliyeed oo een, xilliga xagaaga ah loo soo dalxiis tago waxay leedahay balli weyn oo run ahaantii aad een, indhuhu ugu joogsadaan xilliga barwaaqada ah waxay caan ku tahay dhaqashada fardaha oo soomaaliya ay caan ku tahay sidoo kale waxay leedahay een, dhaqasho- caan ku tahay dhaqashada geela oo wadanka soomaaliya uu caan ku yahay Een, sidoo kale een, waxay een, caan ku tahay degmadu inay leedahay shacab aada isugu xiran oo aada isugu duuban sidoo kale waxay leedahay culimo awdiin caana oo maxay haytooy laga yaqaano diiga soomaaliyeed Een, intaas haddaan kusoo koobo Waay.
maxay haytooy backgroundka degmada waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo degmada idinla baratamaysa oo tartanka caawa idinka dhexeeya ee yaakshiid ee gobolka banaadir maxaad ka taqaanaa aad nagu biirin kartaa
Een, haddaan ka jawaabo su-aashaas een, degmada yaakshay waxaan ka naqaanaa inay tahay degmo ka tirsan gobolka banaadir ee caasimadda dalka soomaaliya een, degmooyinkiisa degmo ka mid ah Sidoo- sidoo kale waxayna ku taallaa suuqa bacaad een, bacaadlaha baa ku yaala Een, waa suuq bacaad intaas suqbacaan baan kusoo koobaynaa si guud ahaaneed waayahay waayahay aad baan idinkaga mahad celinayaa Aadidoomi, eh, waxaan reer ku saa- dhaxar haye waxaan ku arsaa macnaa yaakshiid caasimadii waayo waxaan ka sugaayay macnaa maaldaam oo dagaaladan sokay markay dhaceen si fiicana un socon anaga musoon tahay Aha.
macnaa yaakshiid waxaan ka sugaayay dhaxar macnaa kisto inas wax ka sheeg nin dhaxar jooga xamar busuuq bacaasios maxaa sheegi waaye Ah, taas waa arrin kale waa arrin kale Waa shiic Fursaduu ma- siiya, laakiin fursaduu siiya, fursiisii waayahay.
okay waayahay aad ba ay u mahadsan yihiin waxaan sii amaqaadi doonaa qeybaha barnaamijka inooga hara inkastoo caawa waqti badan uu inagaga baxay maxay ahayto furtaankii iyo munaasabaddii aan sameynay ee madaxda ay ka qayb gelayeen hadduu alla idmo saddexdii qeybay dambe su-aalaha lixu su-aalood inoo hortay aan amaqaadina insha allah
Orayasha Purani Yapagara Aisukutaga Orayasha Purani Yapagara Aisukutaga warka laysbaaraayana faa'iido kala baxa Igana Firsada Orayasha Purani Yapagara Aisukutaga Orayasha Purani Yapagara Aisukutaga warka laysbaaraayana faa'iido kala baxa Igana Firsada
gobol gobol isugu baaniyo Dagma dagma fi'ta weye gobol gobol isugu baaniyo Dagma dagma fi'ta weye
gobol gobol isugu baaniyo Dagma dagma fi'ta weye gobol gobol isugu baaniyo Dagma dagma fi'ta weye Orayasha Purani Yapagara Aisukutaga Orayasha Purani Yapagara Aisukutaga warka laysbaaraayana faa'iido kala baxa Igana Firsada Orayasha Purani Yapagara Aisukutaga Orayasha Purani Yapagara Aisukutaga warka laysbaaraayana faa'iido kala baxa
waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
Waa tahay aan dib isugu soo laabano qabi su-aalaha ayaan amaqaadayna waxaa caawa ku tartamaya tartan cilmiaadka bisha barakaysan ee ramadaan ee warbaahinta qaranka oo aad toos uga dhagaysanaysaan raadiyo muqdisho toosna aad uga daawanaysaan telefishinka qaranka soomaaliyeed sidoo kalena toos aad uga dhagaysanaysaan bejkan internetka raadiyo muqdisho dot net toosna aad uga daawanaysaan bogga internetka e s n t v news dot com qaybihii su-aalaha dambe aan si ambaqaabeynah su-aashan waxaa iska leh tartamayaasha degmada dhahar ee gobolka sanaag waana su-aal sugaana dhahar dhegihiina fura sheeg magaciisa oo dhammaystiran abwaankii tiriyey gabayga soo socda dhahar gabayga waa laidin maqashiin doonaa waxaana uu ku jaan go-an yahay waktigii loogu talagalay dhextaalka ama muusiga ee jawaabta laidinka sugayay marka codka uu dhammaadana jawaabta ayaa laidin weydiin doonaa hadduu alla idmo mar kale aan idinkugu celiyo dhahar waxaa laidinka doonayaa inaad sheegtaan magaciisa oo dhammaystiran abwaankii tiriyey gabayga soo socda ee laidin maqashiin doono marka gabayga uu dhammaadana waxaa laidinka doonayaa jawaabta inaad horey ka sheegtaan oo gabaygu wuxuu gelayaa booskii dhextaalka ama muusiga marka saddexaad dhahar sheeg magaciisa oo dhammaystiran abwaankii tiriyey gabayga laydin maqashiin doono marka uu dhammaado gabayga aad maqashaanna jawaabtii aan idinka sugaynaa insha allah waan rajeynaya inaad garan doontaan oo aad ka jawaabi doontaan hadduu alla idmo iftiin buu la'yahay ruux hadduu umi ku noolaado wuu ka ooman yahay waxa naflaha uduga loo saaray ma og tahay aqoontaadu waa aayo kuu maqane ma og tahay qofkaad alif bartaa waa ixsaan falide ergo weeye kuu maqan ifkiyo aakhiroo idile waa naas irmaan aaran iyo duni abaaraade abaal weeye kuu dhigan iftiin iyo elays weyne arxan weeye aad dhigatay iyo laas irmaan abide haddaan hadalka soo urursho oon godin ku soo oodo oo aan abbaarsiyo halkaan uga arooraayo oo aan ileeyoon dhammaan taabto ubucdiisa oon unugga soo koobo oon soo wada afmeero dhallinyaradu aayihii dambiyo iminka sow maaha isticmaalka sow kuwii eryee wada ufaysiiyey abuu yahaba sow kuwii nacee diray aroor waaga sow kuwii asteeyee xurnimo uub kasta u jiiray sow kuwii arrumay ee aslay ee ururshay uun toosan oo samafal awgeen irdhiyo umal ku noolaaday oo iil u galay inay arkaan ururka soomaali oo aan abaal naga codsana yidhi iskaa weeye ololaha kuwii aadayee ummad ugaarowday oo aan aqoon iyo lahayn aaye lagu faano oo aan ogayn inuu jiraa fura ijaabeedku
hallow degmada dhahar
haween
jawaabta waxaan kaga dawaadeynaa waa abwaanku ilaahay cabdiqaadir xeentiis yamin ku celi mar kale codkana sare noogu qaad fadlan waa abwaanku weynaa ee cabdiqaadir xirsi yamyan haddii ay sax tahay iyo haddii ay qalad tahayba guddiga ayaanu gudbinaya
gobol gobol la isugu baaniyo degmo degmo ficta weeye gobol gobol la isugu baaniyo degmo degmo ficta weeye
tartamayaasha degmada dhahar ee gobolka sanaag su-aashii la weydiiyey oo u dhacaysay sida tan sheeg magaciisa oo dhammaystiran abwaankii tiriyey gabaygan oo dabcan ah gabaygii aan wada dhegaysanay jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid saxa haddii ay soo harar martay dhahar tartamayaasha la tartamaya ee yaakshiid hallow yaakshiid
halo reeriyo muqdisho jawaabta
bismillaah annagoo ah u tartamayaasha degmada yaksiid su-aashaas jawaabteeda daar isku dayno waa xuseen cali maxamed haddii iyana ay ka faa'iidaysteen iyo haddii kale aan guddiga u gudbiyo cabdifataaxow su-aashaa soo hareer martay degmada dhahar ee gobolka sanaag ee si ka faa'iidaysi ahna loo weydiiyey degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir su-aasha jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid saxa hay jajumuhay nahay see weyn muku joog joogsi bismillah waa dardara Haye, maxma u kar ma adaa tiri kan
La- waa ka- mu'aka ma miya tirin ma ada waa ka darte Tiriye.
waa waa ka Bunk.
darte bunka Ah.
bunkii geerarka misaka ninka akhriyaysa taamksay haddii saad u suyaysa waa naas irmaaneeda bunkana walahi meelay la suyaysa war meeshaas n t v raad muqdisho u diray guddiga waayahay Salaam guddigaan ka sugayna
waa hagaag eh, su-aashaasi soo hareer martay eh, degmooyinka tartamaya caawa ee dhahar oo gobolka sanaag ka tirsan iyo yaaqshiid oo banaadir ka tirsan jawaabta saxda ahi waxa ay noqonaysaa waan filayaa in aad isu diyaariseen oo aad qalinka iyo warqadda isu diyaariseen si aad ugu qoritaan waa axmed nuur sheekh cali xasan abwaan axmed nuur sheekh cali xasan ayaa gabagaasi tiriyey waxaan filayaa mar dambe inaadnaan halmaami doonin waayahay waxaan filayaa in meel lagu wada qortay yaaqshaydii dhaxar labaduba isoo dhinac martay jaajuma laftirkaa meel ku xariiq عن نفتي وقرات كتب بس laakiin وين.
miyaa يابا miyaa إلا- buku weydiihaya لكن ما في ورسيسين تاسع لب- nasiibka aad qabtaa laakiin wasaga ka imaa doonta haye yaaqshiid su-aasha waa dhankiina waa su-aasha shanaad ee tartamaasha degmada yaaqshiid ahna su-aasha tobnaad ee barnaamijka waa isla su-aal la mid ah su-aashii aada tartamayaasha kale ee walaalihiina dhahar la weydiiyey yaaqshiid waxaa laidinka doonayaa inaad sheegtaan magaciisa oo dhammaystiran abwaankii tiriyey gabaygan soo socda codka gabayga waa laidin maqashiinayaa wuxuuna ku jaan go-an yahay waqtigii loogu talagalay dhextaalka ee jawaabta laidinka sugayey marka uu dhammaadana jawaabta ayaa laidinka doonaya yaaqshiid sheeg magaciisa oo dhammaystiran abwaankii tiriyey gabayga soo socda ee laidin maqashiin doono iyadoo codka gabaygu uu ku jaan go-an yahay xilligii dhextaalka jawaabta laidinka dhowrahayay yaaqshiid waxaa laidinka doonayaa inaad sheegtaan magaciisa oo dhammaystiran abwaankii tiriyey gabayga soo socda ee laidin maqashiin doono waxaana rajaynayaa marka aad maqashaan in jawaabta aad horey ka dhiibi doontaan gabayguna booska dhextaalka ayuu ku jiraa insha allah
soomaalida waan aqaan ab iyo isir baan aqaan anoo ubadoo dhallaan iyo hadduu oogadu caddaatay abuurteedaan darsayay abwaan ka dhashaan ahoo iniinteedaan hubaa shalaytana waan ogaa maantana ishu macallin weeye barrina waan odorosaya haddii in yar aan ka reebo uuraysatay waa qabiil waxay umushaana ceeb is-aamintay waa khayaano erey bay sheegtay waana been uruursatay waana tuugo eed sheegatay waa bilaash islaamnimadeedu yaab ashahaadatay haw rumayn waxay u taqaan caddaalad iskeeda siday u doonto adoon ama kaagsanayn i weydii waxaan ku idhi kolkay xaajadu adkayd halganka loo wada idlayn aardaboo la dinaahin jiray iyagoo aan kala baqayn ololaha maansada ah eedaynta bayaannada ah siyaasado loo igmado adduunyo la dhiiba iyo af buuxa kuwii ku yidhi rajiimka la eedhsadow ku eednaya orodna dhaaf abaalkoodii ma helin abyan baa loo dilay qabiil saadiya axmed nuurna tage aarkii dhabarlow lowaa dhulcadna waa la ilaaliyaa aanada reerkooda iyo waxaa eryayaa tihiin intaa waxaa kaaga daran ilaaladii daalunkiyo kuwiinna ugaadhsadiyo abeese dhuljiifahiyo waxaa u arrimiyey baas waxqabadkoodii inkire u qaybiye reerba reer armigay jabhaduhu wateen ku aamina tuugadii
halow yaaqshiid halo radio muqdisho jawaabta
bismillaah annagoo ah u tartamayaasha degmada yaaqsiid su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waa maxamed cali kaariye haddii ay sax tahay haddii kale aan guddiga u gudbiyo
دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
waa hagaag eh, tartamayaasha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir su-aashii la weydiiyey oo u dhacaysay sida tan sheek magaciisa oo dhammaystiran abwaankii tiriyey gabagan waa gabaygan oo ah dabcan gabaygii aan wada dhegaysanay jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa
yakshidow diyaar awlaq yakshidow libaax waaye bunka ay wadaa libaax waaye bunka funayd dambiish anu ko waxaan u dhisnay yakshi labadan dhibcood tato waxaan u dhiibaa bunka bunka ma diyaar ma tahay kuleeti lestoos heeska usloo qaadaysu male waan ogaad maalu fashays heeska arooskeeda la heesta nas i maray kao ninkan afur waa isiyaan ku dhahay biyi iyo waxaan cabe heeskan heeska anaa le heeseed arooskeeyo waaye aan runna umaleeyahay إذا وحبرش رواي لما لا نبعود يا أخشيت بنكا إذين كديبي أصني قياني بنكا قطر وعراس الدائي ماري أفر لاغي دقي maxaa tirkusoo celi libaxa يا أخشيت أو لباح واي بنكا ودا لباح واي libax libaxyaan ama aysan jirin ilclassica meesha ka socoteen الكلاسيكا شيء الكلوسك ما تم laakiin عيني jaajuumow eh, yaaqshiid waxay soo dalbadeen su-aalaha jawaabaha saxda in dhibcahooda loogu dhiibo eh, cabaas ما ما أذو حكلا ودا يا أخشيت أو ديرين waayahay waaya aad baad umahadsan tihiin su-aasha xigta waa su-aasha lixaad ee tartamayaasha degmada dhahar ee gobolka sanaag su-aalaha guudna waa su-aasha koob iyo tobnaad ee barnaamijka dhahar waxaa laidinka doonayaa inaad sheegtaan fasal ay dhigtaan laba boqol iyo siddeed arday ayaa lix iyo lixdan ka mid ah waxa ay ciyaaraan kubadda tenniska laba iyo afartan waxa ay ciyaaraan kubadda cagta laba iyo toban ka mid ahna waxa ay ciyaaraan kubadda tenniska iyo kubadda cagta imise arday ayaan ciyaarin kubadda tenniska iyo kubadda cagta midna mar kaleaan idinkugu celiya yaaqshid waxaan idinka doonayaa inaad sheegtaan faysal ay dhigtaan laba boqol iyo siddeed arday ayaa lix iyo lixdan ama lixdan iyo lix ka mid ahi waxa ay ciyaaraan kubadda tenniska laba iyo afartan ama afartan iyo laba waxa ay ciyaaraan kubadda cagta laba iyo toban ama toban iyo laba ka mid ahna waxa ay ciyaaraan kubadda tenniska iyo kubadda cagta imise arday ayaan ciyaarin kubadda tenniska iyo kubadda cagta midna aan ku celiyo marka saddexaad ee ugu dambaysa tag- ta- tartamayaasha degmada dhahar fasal ay dhigtaan laba boqol iyo siddeed arday ayaa lixdan iyo lix ama lix iyo lixdan ka mid ah waxa ay ciyaaraan kubadda tenniska laba iyo afartan ama afartan iyo laba waxay ciyaaraan kubadda cagta laba iyo toban ama toban iyo labo sadufa antaba waxay ciyaaraan kubadda cagta iyo tenniska waa kubadda tenniska iyo kubadda cagta imise arday ayaan ciyaarin kubadda tenniska iyo kubadda cagta midna waan rajaynayaa yeeq waa dhahar inaad fahanteen su-aasha ood ka jawaabi doontaan hadduu alla idmo waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne beertuu wii isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaystu beertuu wii isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan allow dhahar
telefishanka qaranka soomaaliyeed jawaabta degmada dhaal ee gobolka sanaag su-aasha waxay kaga jawaabayaan inta arday aan ciyaarin kubadda cagta iyo taariska waa siddeetan iyo siddeed arday
ku celi mar kale adoo codkana sare noogu yara qaadaya waa siddeetan iyo siddeed arday weeyaan ardayda aan ciyaarin kubadda ko- cagta iyo taariska waayahay jawaabtu haddii ay sax tahay iyo haddii kaleba aan guddiga u gudbiyo
سلطانيو دقمة دقمة في عتاوية قبل سلطانيو دقمة دقمة في عتاوية
waa hagaag cabdifataax ee su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada dhahar ee gobolka sanaag oo u dhacaysay sida tan fasal ayaa waxa ay dhigtaa ama fasal ay dhigtaan laba boqol iyo siddeed arday ayaa lixdan iyo lix ka mid ah waxa ay ciyaaraan kubadda tayniska afartan iyo laba ardayna waxa ay ciyaaraan markaasi kubadda cagta labiyo toban ka mid ah ardaydu waxa ay ciyaaraan labadaba kubadda cagta iyo kubadda tayniska haddaba waa imisa ardada aan ciyaarin kubadda tayniska iyo kubadda cagta midkoodna su-aasha ay ka bixi waa jawaabta ay ka bixiyeen tartamayaasha degmada dhahar waa midaan sax ahayn
haddii ay soo hareer martay tartamayaasha degmada dhahar tartamayaasha la tartamaya ee yaaqshid hallow yaaqa
halo reediyo muqdisho jawaabta bismillaah anagoo ah u tartamayaasha degmada yaaqsiid su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waa boqol toban iyo laba arday ayaanan ciyaarin teeniska iyo kubadda cagta haddii iyana ay ka faa'iidaysteen iyo haddii kale aan guddiga ku celiyo Een, su-aashaasi soo hareer martay ee, degmada dhahar ee gobolka sanaag oo aysan markaasi ka jawaabin ee, si ka faa'iidaysi ahna aan ugu gudbinay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir oo la tartamaysa Ee, jawaabta ay ka bixiyeen cabdi fitaax waa mid sax ah waana boqol toban iyo laba arday
yaaqshiid geeta yaaqa weyn adis u yaraado yeertaada mayeela asiri yeenba yaaq ma goysa geel yamaarug ujeeda yawal makaa cunaa daarjeed maxay ku kuraysaa war yakshiid waa ku yadayaan ku dhahay meesha yumbigaa raad
يمارك jimaarku rabta makseed أنا كويدي راو هذا شيء جنك كان بحيم اللين ada day markii warse is isiniin balaaska laysku dardanaayo ani maxaa maxaa waxmaa ku dhahay geelaan ku dhahay yamaarug ujeeda yabool makaa cunaa هذا يمارك محاور dooga qurux badan kor usoo arkay hoos ma cunaay makasti yaakshiid laba dhibcood waa idinku dari waxaa idin haayo bunka bunka xisaabta kuu badoysa adinku دينتا بدين لقى بيحك رلا ما هين هادو hadhow waxaan ka cabsaa bunka ma ii dhiibin iyo sacaddaan bixi maaye ma maxaanaan ka saxuura wallaahi mootaa saari mooto makaa yeelayaan بوت تا بجاجة مثل ملوغالي mayano Eh.
waxaa gatino fu'aadaa gatino شنو كنت بجاجة haa fu'aad waxay bakeene usii bunka shirkay ku yihin wixii idaacad loo baahda igile dhood مع بلاي لستمع maxay dheheen beesa banfakeysay dheheen idaacaddii t v wax dhan ma ka baxaan وايا ايوه باس جاجيمو سؤال شعيك تبع اسكالة ترتمي اشا دقمدا ياقشيد اقول كبنادر ياقشيد ايه هنا فرع waraysi laga qaaday qaar ka mid a ardayda dhigata jaamacadda ummadda ayaa lagu ogaaday in boqol iyo labaatan ay ku yimaadaan gaadiidka dadweynaha lixdan ay ku yimaadaan gaadiidka gaarka loo leeyahay afartan ay wada adeegsadaan gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka ahba soddon ay u soo lugeeyaan jaamacadda waa imisa ardayda waraysiga lala yeeshay aan mar kale ku celiyo tartamayaasha degmada yaaqshid waxaa idinka doonayaa inaad sheegtaan waraysi laga qaaday qaar ka mid a ardayda dhigata jaamacadda ummadda ayaa lagu ogaaday in boqol iyo labaatan ay ku yimaadaan gaadiidka dadweynaha lixdan ay ku yimaadaan gaadiidka gaarka loo leeyahay afartan ay wada adeegsadaan gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka ahba soddon ay u soo lugeeyaan jaamacadda waa imisa ardayda waraysiga lala yeeshay markaa saddexaad ee igu dambaysa aan idinkugu celiyo yaaqshid waraysi laga qaaday qaar ka mid a ardayda dhigata jaamacadda ummadda ayaa lagu ogaaday in boqol iyo labaatan ay ku yimaadaan gaadiidka dadweynaha lixdan ay ku yimaadaan gaadiidka gaarka loo leeyahay afartan ay wada adeegsadaan gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka ahba soddon ay u soo lugeeyaan jaamacadda waa imisa ardayda waraysiga lala yeeshay waa rajaynayaa inaad garateen yaaqshiid oo hadduu alla idmo aad ka jawaabi doontaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaystu beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan
yaaqshiid
halo radio muqdisho jawaabta bismillaah annagoo ah u tartamayaasha degmada yaaqsiis su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waa boqol iyo toddobaatan ayaa waraysi lala yeeshay haddii su-aasha jawaabta ay ka bixiyaan yaaqshiid ay sax tahay haddii kale aan guddiga u gudbiyo
دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
waayahay tartamayaasha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir waxaa la weydiiyey su-aashii lixaad ee dhankooda markaasi ee su-aalihii ku aaday ee waxaana ay u dhacaysay sida tan waraysi laga qaaday qaar ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa lagu ogaaday in boqol iyo labaatan arday ay ku yimaadaan jaamacadda gaadiidka dadweynaha lixdan ardayna ay ku yimaadaan gaadiidka gaarka loo leeyahay afartan arday waxa ay adeegsadaan labadaba gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka gaarka loo leeyahay soddon ardayna waa ay u soo lugeeyaan jaamacadda oo lugtooda ayay ku yimaadaan haddaba waa imisa ama tiradooda ardayda waraysiga laga qaaday jawaabta saxda ahi ama waa ay asiibeen oo waa ay saxan yihiin tartamayaasha yaaqshid waana boqol iyo toddobaatan arday
yakshiid laba dhibcood oo waaweyn waaweyn adinka kaali bunka ma isbaaru dhig rabti markan dambiish warafiil gobolka banaadir aan nal shidi beledku wallahi waa idin arkaa waa buuxsantay dambiishi ma yeelay bunka dambiil kala diyaarso war cawada yaakshiid adiga war mootadiina taa beesayaysin abow gasac biibsas ku ridi hataa mootada cawada mootadan ku dhahay fu'aad Abqa- abqaadir been way waa idin gadmay cawada beesaa taana hadisa yaakshiid gay laba dhood tig tig dhibca yar yar aad suuriyaakana ka fiirsanaya.
ilaaliya boorsada anaa sii qaada oo ku dhaha wallahi lama sar u qaadaa iska jira waayahay aad waa mahadsan tahay jaajumo su-aasha xigta ee ah su-aasha toddobaad ee barnaamijka ama dhankooda ahna su-aasha guud ee saddex iyo tobanaad ee barnaamijka waxaa iskale tartamayaasha degmada dhaxar ee gobolka sanaag dhaxar waxaan idinka doonaya inaad sheegtaan soodinta kala qaybisa qaaradda afrika iyo qaaradda aasiya aan markaan idinkugu celiyo dhaxar waxaan idinka doonaya inaad sheegtaan soodinta kala qaybisa qaaradda afrika iyo qaaradda aasiya marka saddexaad ee ugu dambaysa sheeg dhahar soodinta kala qaybisa qaaradda afrika iyo qaaradda aasiya waan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan hadduu alla idmo waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri kheyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri kheyr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne
dhahar
halo jawaabta
jawaabta waxaan ku bixinaynaa waa kanaalka suweys
jawaabta ay bixiyaan tartamayaasha degmada dhahar haddii ay sax tahay haddii kale aan guddiga u gudbiyo
سلطانيو دقمة دقمة في عتاوية
سلطانيو دقمة دقمة في عتاوية
waa hagaag tartamayaasha degmada dhaxar ee gobolka sanaag su-aashii la weydiiyey oo u dhacaysay sida tan sheeg sohdinta kala qaybisa ama kala barta qaaradda afrika iyo qaaradda eshiya jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa
dhaxarow aw dhaxaraa taaye dhulkaada waa dheeryaaye dhabba'aan soo maraa anaa la soo dheel mahaa dhexdiinaan soo dhex dhigaa dhaxar laba dhibcood dig soon u soo lugeey biya tamiisiyaysiinoo haddana dig waa soo naqdi ani haa lama lama wadino fiiri hadi weligaa horta dhaxar ma tagtahay riyale ku tagtay dalad waa riyoosir ano dhaxar joogo rurus umaleyo hees kale dhegaysad hunoy waan ku dhoofi lahaa dhaxar baan ku geyn lahaa heyla iyo dhantada lagugu anaa soo fanaanka ayaa joog.
dhaweylaa Yajimu.
dhungdhungay meeshan dhegeyse balli weyna ku yaala la yidhi oo indhuhu ku ku dawaalka beegsanaayaan.
bacdi walaahi Maaragta adiga- waa tiimbe qalbiga ka sii daran waa mahadsan tahay ka gudi jajimo oo laba saar Waaya, waa ka gudi mahadsan oo laba tahay saar mandhihi ka rag oo laba saar Ayib.
waa mahadsan tahay su-aasha afar iyo tobanaad ee barnaamijka ugu dambeysa oo ah su-aasha toddobaad ee tartamayaasha degmada yakshiid yakshiid dhagihiina fura waxaa laidinka doonaya yakshiid inaad sheegtaan sheeg hay-adda boostada caalamiga ah magaalada lagu aasaasay aan mar kale ku celiyo yakshiid sheeg hay-adda boostada caalamiga ah magaalada lagu aasaasay marka saddexaad ee ugu dambaysa yakshiid sheeg hay-adda boostada caalamiga ah magaalada lagu aasaasay waan rajaynayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan hadduu alla idmo waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
هلو يخشد
halo radio muqdisho jawaabta bismillaah annagoo ah u tartamayaasha degmada yaaqsiid su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waa magaalada berni ee dalka switzerland jawaabta ay bixiyaan tartamayaasha degmada yaakshid haddii ay sax tahay iyo haddii kaleba aan guddiga u gudbiyo
دقمة دقمة وفي عتاوية دقمة دقمة وفي عتاوية
waa hagaag daawadayaal iyo dhegaystayaal tartanka ayaan qabiiskii dambe ku jirnaa su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir oo dabcan ahayd su-aashii dhankooda ugu dambeysay waxay u dhacaysay sheek hay-adda boosada caalamiga ah magaalada lagu aasaasay jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa ihayaa jacaylko yarta waxay ku nooshahay yaakshiid agteede ugu daji bunka bunka shaatiga furta waryaa adi cabdiqa adi iyo ma- si waraa Fuaad ugu fuaad fuaad waraa waxaa la fuaad yaabanahay muxudiin iyo ninkaan walaa waa tashteen waxaa la wallahi yaabanahay markii oo bunka laga waayo labada guddoomiye Eh, guddoomiyaha oo guddiga oo maada ah eh, iyo guddoomiyaha gobolka oo yuusuf madaare ah eh.
intay geli doontaa maya maya Goorta maxaa way dadka laga soo mooto qabanaa?
ay u gatee mooto Ay.
mootadan waxay u gateen usii cabdiqaadir wax kale mu gadino usii andhe fuaad waxalay u gateen bunka aluuqaana mise bunka dhuwaxsaan saxuura mahaan ka cunaay waa jiifaha waa lagu wardiyey haddii labada dhibcood ay ka dhacda ka warran mootada ma ka dhacayso waa weyn waay dhibcaha bunka xarig camlas u laaba saan usoo haylay tegay moota baa waxaan ugu dhuminin madaanaan ugu xirastaa imaadas soo haylay geeyaan bunka nasiibkaa qabtaa waa ku Ay, xirxir ay.
labadaa dhibcood ku darso shuuriyaa kada jaakoo ku tootoosaya nasiibkaa qabtaa haddii lagaa dafa adeeg ku taala Hadduu- aad baad dhulkan umaadsanta wallaahi dhulkan kaduudiyo ku jira mago kaduudiyo ay qabtataa malgaara adoo saa u galooca la geeyay meesha Ah, mootadan beesa ma leh waa idinka ka ma dhilaya adoo jira muxuu yidhi mataqaanaa Eh.
kaduudiyo kadabkaaga hago wuxuu yidhi ma kaduudi uu yidhi ma shiixaya Daya, buu yidhi.
kadabkaaga hago muxuu ku keenay mataqaanaa saaxiibkii waa aad Caawa wuxuu nooga ma- maqan yahay ma- borta laakiin- kaduudiyo waaye oo oo- aniga waa nacay xilliga baasha gelisa ka- wuxuu ku keenay marka uu u yiri kaduudiyo kadabkaaga haga oo kulaha qofka markii uu jirada lacala malaria ku dhacda maogtahay Ah.
qofka kusoo wacaya ama ehelka ama asxaabta ah ne way jirnaa malaria aysaa dhehe si dareen oo xoogaa xanuun inuu uu kula Waa- wadaaga waa ajada ku- wuxuu ku ah, dhaha waa- waa qashuuca.
allah ha ku caafiyo dee Laakiin- wax malaria wax fiicna sugaadi oo kaduudiyo oo kusoo her hooyada hadday tahay kusoo wacdo kaduudiyo markaan Waa arko qos- waa lagu qosle
anaay u dhacday Eh?
arkidooga waa isoomarii dhali afay soomaali ana waa jiifti basabeenki sabeenkii subaxdii intii soo kacay makacooy yaa adi- ciddan waxaa dhahay kaduudiyo ay waa lee qoslay waa lee عمر ما صوع وارد عطيك والله عطيك ايش اخيك انا لحد marka u sheegtay qasab baa in orod kow kugu qoslo ilaahu kaduudiyow naga reeb waayo aamin inta haysan ilaaha ka kiciyo waayo waxaa noo soo gabagabooday afar iyo tobankii su-aalada tartanka loogu talagalay sida xeerka u dhigayo min toddoba su-aalood aan weydiinay labada tartamayaal degmooyinka caawa tartamaya oo kale ah degmada dhahar ee gobolka sanaag iyo degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir haddaba waxaad naga dhooraysaan oo kollow aan idiin soo gudbin doonaa natiijada Iyo dhibcaha degmooyinka habeen iyo dambe degmooyinka tartamaya.
habeen dambe tartamaya labadaba Ah.
insha allah
warka la ysbaaraayana faa'iido kala baxa warka la ysbaaraayana faa'iido kala baxa gobol gobol la isugu faaniyo gobol isugu faaniyo gobol gobol la isugu faaniyo gobol gobol la isugu faaniyo warka la ysbaaraayana faa'iido kala baxa warka la ysbaaraayana faa'iido kala baxa gobol gobol la isugu faaniyo gobol gobol la isugu faaniyo gobol gobol la isugu faaniyo
waayahay eh, daawadayaal iyo dhegaystayaal meel kasoo joogtaan waxaan hawada idinka leenahay habeen wanaagsan eh, tartankii gebagabadiisa iyo gunaanadkiisaan soo gaarnay waxaa laga dhowrayo waxa waaye natiijada iyo dhibcaha guud ahaan ee labada degmo ee tartamaya degmada yaakshiid ee gobolka banaadir iyo degmada dhahar ee ee gobolka sanaag waxay kala heleen Eh, guud ahaan su-aalaha eh, labada degmo la weydiinayo waa min toddoba su-aal Eh, degmada yaakshiid ee gobolka banaadir haddaan ku hormaro waxa ay toddobadii su-aal ee la weydiiyey ay garatay shan ka mid a waxaanay heshay eh, hal ka faa'iidaysi oo soo hareer martay degmada eh, dhahar waxay sidaas ku heshay eh, degmada yaakshiid eh, laba-iyo toban dhibcood oo macnaheedu yahay shanta su-aal oo ay ka jawaabtay eh, waxaa su-aashiiba eh, loogu eh, loogu dhuftay laba dhibcood sidaas darteed eh, guud ahaan waxay heshay ama ay ka jawaabtay laba laba iyo toban dhibcood ay tahay dhibcaha ay heshay Eh, degmada dhahar ee gobolka sanaag iyana waxaa la weydiiyey eh, isla toddoba su-aal Eh, toddobadii su-aale la weydiiyey saddex ka mida ayay garteen dabcan eh, saddex ka mida markii ay garteen macnaheedu waxay tahay waxay heleen eh, lix dhibcood ma jirin wax ka faa'iidaysiya Eh, sidaas darteed eh, tartankii caawa waxa uu kusoo gabagaboobay lix dhibcood oo ay heshay degmada dhahar ee gobolka sanaag iyo laba-iyo toban dhibcood oo ay heshay degmada yaakshiid ee gobolka banaadir yaakshiid ayaa sii tartami doonto laakiin waxaan rabaa inaan eh, inta aan natiijada ku guda jiro aan aan ka dhawaajiyo degmada dhahar oo gobolka sanaag ka tirsan runtii masaafo fogna u jirto hadda eh, eh, marka aanu ka hadlayno magaalada muqdisho waxaanu ku ammaanaynaa runtii sida akhlaaqda ay ku dheehan tahay sida dulqaadka iyo maxaa la yidhaahdaa eh, dabci wanaagga ku dheehan tahay ay u ilaaliyeen nidaamka barnaamijka inta uu socday Eh, sidoo kalena ma jirin wax ama telefoon ka go-ay ama khad ka xumaaday ama su-aal la maqli waayey alxamdulilah Sida Eh, eh, degmooyinkii waana tartan waana aad looga rajaynayaa bartay.
tartamadii horena sidaasoo kale looga bartay laakiin caawa tartanka inkastoo furitaankiina uu ahaa waqti badanna eh, furitaankii iyo madaxdii eh, khudbadahooda aan aan aan ku qaadanay haddana si hagaagsan ayaan rajaynayaa in eh, Waay.
tartankii uu noogu soo waa gabagaboobay guddoomiyayaha habeen dambe marka tartamaya habeen dambo hadduu aabba idmo oo habeenka labaad ee bisha barakeysan ee ramadaan ah, ay ku beegan tahay hadduu allaha uga delay raalli ka noqdo waxaa tartami doomo waxaa tartami doona ee magaalada baydhaba ama degmada baydhaba ee gobolka baay iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose insha allah waa habeenka saddexaad ee ramadaanka dabcan jajumo maya horta cawada nidaamkan ku dhahay yaaqshiid iyo dhaxar ay sameeyeen dhacanta taa waa idaysaan ku dhahay habeen dambe ka hadal habeen dambe horta kow waa la ishaaya habeen dambe ay dhawi afgooy walaanka dhey mayka erey ay islaa horta habeen dambe dadka ana iyo iyo walaanka dhey mas dhati dhe walaninka dhani dhat waa habeen dambe horta waxaa la isku xujeen kuu sheegaa horta waxaa iseesta weynta wal ani an dhane dhatisi dhati ma dhana ma dhahaw dhihileen dhehe adi baa dhatay ani maan dhehe kow daahir jeytan waxaa sheega kan kale ad kan kale sheeg may kan kale adaa dhehe sug tartiibta ah, wax ma qaldin haa sug ada haroorin adi haroorin ana marka waxaan dhihi lahaa ha kan kale ha kan kale adaa dhehe sug haroori anaa ku siyaaba inta uroori adi horta kow mer meesha waxaa ka dhacey hal mar haa meesha waxaa ka dhacayso wal ani an dhane dhatisi dhati ma dhana ma dhahaw dhihileen dhehe adi baa dhatay ani maan dhehe meel kalene ninkaana raacgal maxaa laga dhaha sheekaada wala anaki ari arta hobadi arta ma arna ma araaw Mm.
ari le are adi baa ertay ana may ere horta abeeda waa la heestaa laakiin waxaa dhib dhibka jirma kasay Eh.
hadda ani aad maanta waa sheeg waa qoslayna mo Eh.
ninaan su-aal weydiiyaa wuxuu dhaha maxaad dhegeysay anaga hadda waxaan waxaan dhan makasta adig warma cadday guddoomiina waa tahay adlaag bacra ku jirta
arfaamaya walaak waa la kasaa balkasiro aniga laakiin waxaa ogaataa inaan buura kaba ku dhashay buuraka waa ku dhalati laak dhibka dhibka jiraa waxaa ogsay dhibka jiraa waxaa ogsay Ah.
waa lagaa soo wadino
kuma soo barbaarin insha allah waxaa noo ballan haddii ilaah yaraado habeen dambe Ah.
guud ahaan barnaamijkii tartan cilmiyaadka ramadaan ee caawa oo ah barnaamijkii koowaad oo ay ku intaana soo tartamayeen gabagabayn labada degmo hadday khadka ku jiraan een, aan siino ugu yaraan degmo kastaa inay nafisto wixii ku jira inay- waa sax dabcan kuma ay jiraan dadka Waay.
Dadka waay way aad ka aa baxeen, maasantihiin dhib guud ma leh.
ahaan barnaamijkii caawa inta aan kusoo gabayna waxaa ku tartamay yaaqshid iyo dhahar waxaan u mahad celinayaa dhammaanba inta barnaamijka nagala shaqayso ugu horeeya gudoomiyaha guddiga tartan cilmiyaadka ramadaan ee sanadkan maxamed abubakar axmed macda kaduudiyowgan allah kasoo kicii dheh Ah, ah, ah, kaduudiyow aamin kaduudiyo kadabka haga u dhah kaduudiyow kadabkaa haga waaya kaduudiyow habartiisaan ku dacweynaa macda maxay ugu tagtay gudoomiyeen mo laa kaduudiyows habar ma dhalimiya
aad ma taqaana meesha ka wadaalaad Ani- anaa dacweylaa dee habartiiskaas ilaa iska dhaf shibiga dhexe waaya ayay leeya barnaamijka waxaa idin daadahenayay oo idinla socodsiinayay anigoo cabdiftaax jeyte ah axmed cali kaahiye mujaajidiinta jaajumow iyo musta maxamed axmed warcadee oo gudoomiye ku-xigeenka guddigana ah kaamirmaanada waxay ahaayeen cabdulaahi calas yacko yare iyo siciid shooryaako farsamada telefishinka waxay ahaayeen labada injineer aan kala harin injineer fu'aad muxudiin iyo maxamed cabdixakiin bunka hal xabaa ka tagtay iyo mootadood dheh mootay gateen wax ma ogtin aan dhibcayaa lagu qaado akhrinin waxaa dhahdaa mataqaan mootada magaceeda waxaa la dhahaa playlist
iyaa bes
iyadaa haddii koraba ha igu jiidaan waaya xagga raadiyaha farsamayaqaanada waxay ahaayeen caawa oo dabcan faraafuda caqiil yare iyo cabaas xaaji inta aan barnaamijka kalamida kulmi doono dhammaanteed waa isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne